halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed kaga imaaneysa magaalada washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha efemyada iyo sidoo kaleeto geeska afrika oo caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kood iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah oo shan ay tahay bisha nofembar sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacaddeenna subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna idinkugu hayna waxaa ka mida barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno qaybtii labaad waraysi ku saabsan xeerarkii dhaqanka ee soomaalidii hore jeedalka haddii isag iyo bahasha isagoo wadan haddii la arko oo dhibaato loo geysto waxba kama dhigno waa qof caadi oo soo dadka kala marinay kala xeersiin haddii laakiin adoo bahasha iyo jeedalkii haarta iyo jeedalkii wata nin uu laba nin oo islaynayaan laba nin oo ciisi hadday islaynayaan oo ninkii haarta iyo jeedalkaa watay uu ku soo baxo waa inay labadaa nin dagaalka joojiyaan isagoo la hadlay
sidoo kale waxaad maqli doontaan oon idiin haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan barnaamijkeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dowladda ethoobiya ayaa hal sano ay ka soo wareegatay markii ay ciidamadeeda dagaal ku qaadeen kooxaha mucaaradka ah ee degan gobolka waqooyiga dalkaasi ee tigreya dowladda ethoobiya ayaa sheegtay sanad guuradaasi awgeed in guulo ay ka gaartay dagaalka iyada oo lagu guda jiro ayay yidhaahdeen wakhtigan baaqyo deg deg ah oo heer gobol ah oo lagu duminaya xiisada sii laba lixaad sanaysa ee ka jirta gobolkaasi waxaana war qoraalo oo ay soo dhigtay dowladda ethoobiya facebooka ay ku sheegtay in t p l f iyo sidoo kale dhinacyada kaleete taageeraya dagaalkooda ay ciidamada ethoobiya ka adkaadeen waxaa kaleeto oo ay sheegeen in jiir amaba dooli ka fog godkiisa sida ay yidhaahdeen hadalka ay u dhowdahay in uu dhinto warkaasi qoraalka ah ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in dalkaasi uusan ahayn dal ay burburin karaan brobagandada shisheeyaha sida ay hadalka u yidhaahdeen dhinaca kale ciidamada tigreyga ayaa iyaguna waxa ay sheegteen inay kusii dhowaanayaan caasimada adhis ababa ayna gacantooda kusoo dhigi doonaan bilo ama asbuucyo yar gudahooda waa hagaag markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xilligan oo kale dhegaysataan waxaa soo diyaarisay sagal siciid faarax
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiiba mar kale waa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo jabuuti idiinka imanaya mar kale anigoo asaga siciid faarax ayaa barnaamijka idiin daadahayn doonta toddobaadkan barnaamijkeenani waxaynu kaga hadlaynaa xeerarka kala duwanaa ee soomaalida waxa uuna daba socdaa qaybtii hore ee aanu kaga hadlaynay isla xeerarka soomaalida waxaa igala qaybgelaya ibraahim axmed cali oo wax ka qoray xeerarka soomaalida qaybtii hore waxa ay noo joogtay xeerdejinta oo ka kooban boqol iyo afartan iyo afar oday xeerarkii kala duwanaa ee soomaalida qaybtan waxa uu ibraahim ku sharaxi doonaa guddiga la yidhaahdo gandaha oo u dhigmo baarlamaanada hadda adduunka uu isticmaalo oo ka kooban afartan iyo afar oday iyo qaabkii odayaashaasi ay u noolaayeen islamarkaana ay u shaqayn jireen
qolada kale waa qolada gendaha la yidhaahdo waxay ka dhigan yihiin baarlamaanka waa qolada sharci jididejinta waa qolada xeerka dejisa ee xeerka samaysa ilaalisa ee xafida oo xeerka looma yeelin qoraal de oo soomaaliduba wax ma qori jirin laakiin qolada gendaha la yidhahdo waa reer afar iyo afartan qalaho meel la dejo kolka meeshaa la dejo oday waliba ama qof walloo kamidaheba xaas buu leeyahay isaga iyo xaaskiisa aqal la dejin afar neef oo lo ah oo sac ah oo weliba didig oo irmaan iyaa la siin xoolaha isagu ma lehin afartaa sacaad reerkooga lagama soo eriyin ciisaha kalea laga soo eriyaa kolkaa maxaan idhahdaa seeraa loo yeelaa seeraha soo ma garanaysid seeruhu waa meel xad ah ayaa loo yeelaa shan iyo toban kiilo dhinac walibaba xoolo kale ma daaqi karaan waxa daaqi uun sacahooga qof waliba saddex sacood ama afar sacood buu leeyahay iyo waxay dhaa biyo iyoy meeshu leedahay meeshaabaa la dejiyaa kolkaa waa afar iyo afartan nin afar iyo afartankii dumarka ahaa yaa la fadhiya gabadha waa inay dhalowiyo tahay meesha imatay gabadha dhasha waa inay tahay oo ama wiil ha ku curato ama gabadh ha ku curatee waa inay gabadh dhalowiyo taho hadduu odagu afar islaamood leeyahay ta u yar yaa loo soo kaxayna kuwii kale xoolihii iyo wixii kale reerihiibayay la oolayaan waxay yaalin afar sannadood baa ayaa xeer u ah afar sannadood dabadeed waa la kala diraa oo rag kaloo cusub ayaa la keenaa haddaba afartaa sannadood ragga meesha joogay waa afar iyo afartan baan ku udhay afar iyo labaatan nin waa rag waaweyn oo siddeetan jir iyo toddobaatan jir iyo lixdan jir ah labaatankuna waa rag yaryar oo soddon jir iyo labiyo labaatan jir iyo siddeed iyo toban jir ilaa shan iyo soddon jir ilaa afartan jir ayay noqon karaan haddaba afar iyo afarta afar iyo labaatanka nin labaatankaa nin ee dhallinyarta iyo afartaa sannadood xeerkii hore xafisiiyaan oy baraan oo qodobka hadduu dhaco waxaabaa u dheganaya xafid hadduu kaala dhaco subaxii iyo galabtiibaba sidaabay u baraanoo waxay leeyihiin laba miskiid haa laba miskiid bay leeyihiin miskiid xalka cadceedda ka soo baxdo ayuu ku yaallaa miskiidna xalka cadceeddu ka dhacdo ayuu ku yaallaa kolkaa salaadka subaxa miskiidkaabaa lagu tukadaa maxaan idhahdaay cadceeddu ka soo baxayso xagga ku yaalla reerka kaga yah reerka meesha degan koob iyo toban aqal iyo koob iyo toban aqal iyo koob iyo toban aqal afartaa koob iyo tobnaad ayuu yahay kolkaa koob iyo toban iyo koob iyo toban iyo koob iyo toban waa mise afar iyo afartan soo maahan afar iyo afartankaa buu yahay bartanka waxa u taalla xeedho weyn oo laydhaha magaceyga oolsha oolsho xeedho laydhaahdo ayaa bartanka u taallaa fadhi nin ama hal mitir ayay la eg tahay xeedhadu kolkaa xeedhadaabaa subaxii kasti lo-da iyo caanaheyga markaa laga soo dhiso iyo islaam waliba oo ninka guddoomiyaha u ah raggan oo ninbaa guddoomiyaha islaantiisa ayaa qalci wax la ydhaahdo qalcigu waa malqacadda maraqa lagu darsaday godan oo saa ah oo intaa yar ku gabfandhaalkaoo kale maahin waa weel kale oo sida fandhaal se qorigoo kale ahoo laakiin godan marka waxay qaadaa qof wuxuu cabi karo qof wuxuu yar kab adugu waxa weeyaan laba kubaayadood way qaadi kartaa weelkaas iyaa maad aragtay iyaa iyo islaam waliba caanihii siciga ay ka soo listay intaa weelkaabay kusoo shubi oo xeedhadibay ku shubi kolkay xeedhada ku shubto markaabaa saan usoo joogsan markaa salaadka subaxa loo hortii horta marka salaadka subaxa laga baxo waa la ducaystaa qaab loo ducaystay leeyihiin raggaas iyay u ducaystaan erayo u gaar ah iyay ku ducaystaan waxay leeyihiin afar iyo afartan qori way soo caymadaanoo waxay yimaadiin halkii xeedhadu taallay xeedhadii iyay taallaayo markaabay saan galaan kolkay saankaa galaan bay ninkii u weynaa ee guddoomiyaha u ahaa ninka curadkaa la ydhaahdaa iyaa maad aragtay weelkii yaraa oo islaantihiisu sudhay iyuu horta isagu intuu soo daro isagu kabadaa uu ka baxaayo nin waliba halkuu ka kabaday ayuu ka kabadaayo nina ma waswaaso oo waa laisdaba joogaayo afar iyo afartankii ninbaba ma cabbaayaan waa yar kabanaya nin waliba uu kabanan uu dhaafi uun kolkaa dabadeed waxaa loo yeedhaa waxaa la keenaa malmal baa la tumaa malmalka soo ma garanaysa malmal baa la tumaa malmalkaa waxaa lagu daraa dhuxul markaa waa laisku tumaa markaa murre iyaa la ydhahdaayo markaa laisku tumo iyaa maad aragtay loo marsadaa sida haartoo kale haartu waxa weeyaan nin baa u qaybsanay halkaa fadhiyo nina uu tumaa meesha dumarku waxba shaqo ma qabtaan halkaabuu sidaa u mariyaa taa kalena sidaabuu u mariyaa sida istislaabto ilaa sankuu soo gaarsiiyaa kolkaa waa calaamad haddii laga waayo waa mag haddii ninka lagu gardaroodo oo nin uu rabusho calaamadaale isagoo leh hadduu nin uu dhibaato u geysto waxay ka dhigan tahay labiiyo tobanka aqale ciise iyuu dhibaato u geystay jeedalka haddii iyo bahasha isagoo wadan haddii la arko oo dhibaato loo geysto waxba kaba dhigno waa qof caadi oo soo dadka kale umarinay kala xeersiin haddii laakiin adoo bahashaa iyo jeedalkii haarta iyo jeedalkii wata nin uu laba nin oo islaynayaan laba nin oo ciisihii hadday islaynayaan oo ninkii haartaa iyo jeedalkaa watay uu ku soo baxo waa inay labadaa nin dagaalka joojiyaan isagoo la hadlin haddii ay dagaalka joojin waayaan ninkaasi wuxuu ku xadgudbay xeerkii wuxuu ku xadgudbay baarlamaankii wuxuu ku xadgudbay bulshadii wuxuu leeyahay labiyo boqol iyo afar iyo afartan wan ayaa laga qaadaya oo mag ah kolkaa dee kolkaa inaad joogsatid oo dagaalka joojisiin yaa boqol iyo afar iyo afartan wan oo reerkiina laga qaado ka fiican oo kuu dhaanta kolkaa maxaan dhahdaye gendaha kuwa la leeyahay waa kuwa oo xeerkaanbay ka shaqeeyaan intaa iyo de waxyaalo fara badan oo aan soo koobi karin iyay dee iyay xeerar leeyihiin oo buugg ay ku qorantaho waa saddex iyo labaatan qodob kolka qaybta kale ee buug ka fidhexeeya ka sheekeeyey waxa weeyaan maxaan idhahdaaye taariikhda ugaasyada oo iyaguna koob iyo labayo labaatan qodob leh boqolka qodob sidaabay yihiin kolkaa iyo taariikha fara badan iyo garsoorkii waxa ugu dheer garsoorka iyo guddidu ay qabato waxa ugu dheer hashi asal oo toddoba iyo toddobaatan sannadood socotay arrinteedu hashi asal hasha la yidhay toddoba iyo toddobaatan sannadood ayay arrinteedu socotay yacni kulbageedu u tabaysay hal bay laba nin isku qabsadeen hashu dhaxal bay ahayd waxay ahayd mag bay ahayd kolkaa magtii iyay dee nin baa yidhi laba ninoo adeer isku ah laba ninoo walaala isku ah ayuu nin ku kale ku yidhi nin uu adeer u yahay iyaa ku yidhi waxaan doonayaa inaad isiisid hashii dee in adeerkay magtiisii de hal wax yar baa hadhay wixii kale u dhammaadee waxaa yare hadhay inaa waxa laga siiyaan doonayaa buu yidhi markaabuu kii magta qaadanayay iyaa dee ku yidhi hayga siin hebelow neefkaa aan ku siiyey inanka adeerkaan u ahay ee hebel ha iga siin haye kaaba siinaayo kii kalina yidhi wuu siiyey kii yidhi kaaba siinaayo iyaa siiyey arrintiibaa dee halkiibuu dagaal ka bilaabmo oo hashii baa laisku qabsado way xumaatay dee kolba kolba baanasay u soconaysay labadii nin kolba geed iyo kolba buur iyo kolba meel loo tabinayey waxay gaadhay toddoba iyo toddobaatan ah sannadood oo ninkii ayeyga u ahaa ninkii hasha asalkeyga lahaa iyay u wareegtay toddoba iyo toddobaatan sannadood dabadeed oo kuwii isku haystoo dhintayba hawsha iska socotay kuwii isku haystay way dhinteen kuwii dhaleenna way dhinteen kuwii saddexaad baa si siiyey
oo hashu dhib badnayda maxay ahayd ma hal caana badan bay ahayd hashi ma waata macaltafiirteedii macaltafiirteedii iyadoo lix iyo lixdan socota wixii dhintay marka laga reebay wixii gacal ee gabadh lagu guursaday marka laga reebay wixii la qashay marka laga reebay wixii intii la baanayay marka laga reebay lix iyo lixda neef iyadoo tafiirteedii hashi asal socota iyaa ninkii hash asalkeyga lahaa inanku awowga ah u wareegtay
reerihii iska lahaa dib ugu noqotay reerihii iska lahaaba dib ugu noqotay marka waxa weeyaan waa xabadaha waa waa garash garaha gartii ugu dheereed ee inta imika la xafisan iyo odayadu hayaan ee toddoba iyo todoba sannadood qaatay waa abeelka dee dacwadda kulbageed la tegaayo kala dee marka hashi magaceed muxuu ahaa asal buu ahaa hasha magaceegu haa tamca hasha la yidhahdaa iyana jirta hasha bay la yidhaahdaa iya jirta adii maroodiga iyaa jirta soomaali oo dhan geela way wala jeceshahay waa waxa ugu weyn ee soomaalidu dhaqaale ahaan ay haystaan
intaad soomaalida ku dhex jirtay wax toddobaatan laba sano dood geel ku jiray ma ku arag soomaalida kale geel keligii maahan arrin intaa gaadhaba ma maqal inay jirtona de allahu yaclam mana gaadhin mawla gaadhi karayno mana wala ogaan karayno laakiin weli ma maqal hase haatee qaabka xeerku u samaysan yahay iyaa keenaaya in intay gaadho layskuma dirinoo dagaal kama dhicin toddoba tobaatankaa sannadood waa hadal unoo kolbageedun bay ahayd kolkaa maxaan adaaye qodob unbaa loo marka waxaa la dhahdaa xeerka marka laga hadlaayo iyaa la dhahdaa kol xeerkaa dhamca kolna guddidaa dhamacday ma fahmaysaa hadalkaa may guddidaa dhamacday waxay ka dhigan tahay ama qodobkiibay arki la'dahay ama gud baa la siinayaa waxaa loo xallin waaya ama laaluush bay qaadanayeen oo guddigu way dhamacsan tahay ama qodobkii lagu xukumi lahaa iyaa soo bixin oo meel kale ku jiro lala ayahay xeerkaa dhammaansan waxay ka dhigan tahay qodobkiibaa lala ayahay guddidaa dhammaansanna waxay ka dhigan tahay waxbay qaataan qisada maroodigana waa qisada maad aragtay yaabka badnayd oo iyadna way raagtay ridii gabadhi baa jirtay oo laba iyo soddon sannadood iyadna arrinteeda laisku haystay waa ri gebri la yidhaahdo weeyaan waxaa labayo soddon sannadood laisku haystay kolkaa meesha dagaal ma jiro waa baano iyo arin iyo gar iyo rido rido shakeedu maxay ma ridaa soddon iyo isku haystay soddon iyo laba sano ridi way badato ku neef bay noqotay markaa de waa ku neef waxaa laisku haystay laakiin qisaday ka dhacday rid gebri ah marka xeerka ciisahan ee sidan u faraha badan goormaa la qoray markii ugu horreysay
xeerka ciisaha waxaa jiri jiray xeerka dirka oo ka horreeyey xeerka ciisaha oo xeerka ciisaha asal u ah referance marjica halka uu ka yimiday ah xeerka dirku wuxuu lahaa boqol oday iyuu lahaa iyo maxaan idhahdaaye qodobo caynkaasoo kale ah ayuu isaguna lahaa dabadeed dirkii iyuu dagaala ka dhacay waxaana dhulka ku soo duulay nimankii gaalaawiga ahaa horta nimankii gaalaawiga ahaabaa dhulka ku soo duulay toban nin iyaa dhulka qabsaday waa gawte ninka la yidhay iyo maxaan idhahdaaye ninka aalabuuri la yidhay iyo ninka hambur gaale la yidhay iyo ninka hangegeri la yidhay iyo niman fara badan iyaa soo galay nimankaasi dhulku way gumaysteen dabadeed burbur bay ku sameeyeen dabadeed bay maad aragtay nimankii dirka ahaana kala jajabeen kolkaabay nimankii dirka ahaa dib isugu yimaadeen dirkiibaa iswala dirdiray oo dagaalo badan haddana ay ka dhaceen kolkaaba maad aragtay ciisuhu si gaara isku habeeyey oo guddina uu sameeyey kolkaa waxa weeyaan kun lix boqol kun shan boqol dabayaaqadiisii ayaa lasoo bilaabay axmed gurey jabkiisii ka yarbacdi baa lasoo bilaabay kabacdi ilaa konton sannadood dabadeed kun lix boqol koob iyo soddonkiina ugaaskii u horreeyey ayaa la qabtay oo sidaaba maad aragtay ku ku soo bilaabmay yacnii waxa weeyaan xeerkaasi wuxuu jiraa muddo afar boqol iyo siyaada ah guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa igala qaybgalayay qoraa ibraahim axmed cali anigoo asagal siciid faarax ayaa idiin daadahaynaysay taniyo intaanu mar kale kulmi doono
sagaal siciid faarax aad iyo aad ayay u mahadsan tahay iyada ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka ood ka dhagaysanayseen v o a washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya waryahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
shan iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee oktoobar fariiyaha ciidamada qalabka sida ee suudaan sarreeye gooto cabdilfataax al burxaan ayaa kala diray dowladdii ku meelgaarka ahayd waxaanu soo rogay dalka xaalad deg deg ah ra-iisul wasaare cabdallah xamduuk iyo madaxdii kale ee dowladda ayaa la xidhay tobannaan kun oo rayid ah ayaa magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi dibadbaxyo ka sameeyey waxaanay ku dhiiradeen rasaastii ay laamaha ammaanku ku ridayeen si ay dadkaasi u kala eryaan barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal waxa aynu ku lafaguraynaa sababta keentay afkamiga military sababta uu sareeye goote cabdilfataax alburxaan ugu dhiiraday iyo inay jiraan dowlado kale oo dabada ka riixaya hawshan maraykanka oo saacada ka hor milatariga suudaan uga digay in ay ku kacaan tallaabooyinka afgambi markii uu dhacay midooda yurub qaramada midoobay midooda africa iyo ururka jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay xamduuq in si deg deg ah loo soo celiyo dowladii rayidka ahayd aynu marka hore eegno sababta keentay in afgambi military ka dhaco dalkaasi suudaan su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdicasiis saalax cumar oo degan minneabolis ahna falanqeeyo ka faalooda arrimaha islaamka abaa ugu muhiimsan ee sababay in ay wakhtigan afgembigu ka dhaco dalka suudaan waxaa laga tilmaami karaa khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay labadii kooxood ee bahwadaagta ku ahaa xukunka dalka marxaladan kala guurka oo kala ahaa generaaladii ciidanka xakumayey iyo kooxihii ka socday bulshada rayidka iyadoo qoloba qolada kale ay ku eedeynaysay inay ka baxday qodobadii lagu heshiiyey ee in lagu shaqeeyo marxaladan kala guurka ay ahayd sidoo kale kooxahan generaalada ciidanka u taliya oo iyaguna diyaar u ahayn inay waktigan hadda xukunku farahooga ka baxo iyadoo heshiisku uu dhigayay in bisha novembar ay ku wareejiyaan xukunka xukuumad madaniya ay ku wareejiyaan taasoo iyaguna ay haddan diyaar u ahayn afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ka digay in xidhiirka ay la leeyihiin suudaan dib u qiimeyn lagu samayn doono dalal badan oo yurub ku yaalla ayaa iyaguna sidaasi sheegay waxaa jira in wadamada bariga dhexe gaar ahaana dalalka boqortooyadu ka taliso in lagu tilmaamo inay ka dagaalamaan dal gobolka ku yaalla oo ay dimuqraadiyad iyo doorashooyin hal qof iyo hal cod ahi ka hirgalaan iyaga oo ka baqaya in kuraastooda su-aalo la geliyo israa'iil waxa iyada lafteeda la sheegaa inay door biddo in dalalka gobolka ku yaalla ay xukumaan dowlado milatari maamul oo iyaga waxyaabo badan kaga tiirsanaada waxaa la xaqiijiyey in wafti israa'iil ka socotaa booqatay suudaan markii afgambigu socday master alburhan ma laga yaabaa inuu gacan haadis ka helay dalalka bariga dhexe iyo israa'iil in uu ku dhiirado afgambigaasi waa kan mar kale cabdicasi saalex cumar markaan eegno mowqifka dowladaha bariga dhexe in haddii dowladaha qaarkood sida kuwa boqortooyada ama masar oo kale oo daris la-ah aan eegno haddii aanay si toosa u taageerin oo ayna faragelin ku lahayn waxaa muuqata in ay ugu yaraan raalli ka ahaayeen waxaan ka dhacay afgembigan ka dhacay uu sameeyey ninkan generaalka cabdulfatax burhaan in ay raalli ka ahaayeen taasna waxaa caddaynaysaa bayaanka ama mowqifyada kasoo baxaya ee maaragtay arrintaas ay ku muujinayaan in ay marna kasoo horjeedin ama aanayna maaragtay cambaareynin arrintaas ayaa laga garan karaa israa'iil oo kale markaan eegno iyada mowqifkeeda waxaa xadidaya hal qodob weeyaan halkaa qodob waxay ahayd in ay suudaan marto jidkii maaragtay imaaraadka iyo baxrayn iyo ay mareen oo ay aqoonsato israa'iil lana xidhiidhna la samayso qolada keliya ee mowqifkooga uu caddaa ee arrinkaa ogolaa ee raalli ka ahayd ee fulinaysana waxay ahaayeen nidaamkan askari askariga iyo nimanka jaraalada ah oo raalli ka ahaa oo kulamo ay la sameeyeenna maaragtay ay jirtay mas-uuliyiinta israa'iil ay la sameeyeen waxaa loo arkayay inay suudaan ku socotay wadda dimuqraadiyada laakiin waxaa iminka laga cabsi qabaa inay ka leexatay waddadaasi arrintani qiime weyn ayay u leedahay dal wax ka yar toban sannadood ay maamulayeen madax lasoo doortay tan iyo intii ay xornimada qaateen sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii badiba maamuladii soo maray khartuum waxay ahaayeen saraakiil milatary dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in milatariga suudaan oo xukunka ka tuura madaxweynihii hore cumar albashiir inay ahayd khidad keliya laakiin aanay daacad ka ahayn in awoodda milatariga laga wareejiyo dadka qaarna waxa ay qabaan in cabdilfataax al burhaan uu hayo waddadii madaxweynaha masar sidaasi waxaa qaba maxamed xasan dable oo falanqeeye bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada leste ee dalka britain ciidamada marna diyaar umaynan ahayn in ay ku wareejiyaan xukunka shacab inay ku wareejiyaan waxay uun ku daminayeen oo ay ku dejinayeen xaaladii kacsanayd ee iyagu markaa soo wajahday ee dadweynaha ku codsanayeen in ay xilka ka degaan waxaad moodaa in madaxweyne ciisi tubtii uu qaaday in uu qaadahayo genaraal burhaan oo uu doonayo in uu isagu xilka la wareego intuu doorasho wax u eg uu yidhaahdo waan qabanayaa uu isagu markaa la wareego waxaana lagu dhaleeceeyey maraykanka gaar ahaan in ay arrinkaani sida ay uga jawaabeen aynan wanaagsanayn oo loo arkayo in ay hoosta kala wadaan oo ay raalli ka yihiin marka la eego sidii siisiiba ay oga aamuseen ama oga gaabsadeen markuu xilka kala wareegay dowladdii lasoo doortay ee madaxweynihii hore allahu naxariistee maxamed mursi si kastao ay arrinta suudaan u dhacdo waxaa hor yaalla heshiisyo aan ku taagnayn lugo adag oo ka dhexeeya xooga hubaysan iyo khartuum etoobiya iyo arrinka biyo xidheenka xiriirkii ay la samaysteen israa'iil aan loo dhammayn xaaladda bariga suudaan oo aan deganayn iyo dhaqaale yare ka jirta waddanka intaasi ayaynu dhegaystayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgeliyo
cabdixaafid cawil ismaaciil aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi aad halkaasi ka dhegaysanayseen amuuraha islaamka bal markana dhinacii heesaha aynu jaleecno
codkaasi yurub kenya ayaan idaacaddeena kusoo gebagabeynaynaa guud ahaanba anigoo saare cabdi axmed iyo dhammaanbahda v o eeda waxaynu leenahay nabadgelyo